xeer-ilaaliyaha guud ee maamulka jubbaland ojowelia in xubno ku dareera booliiska c i d da iyo saraakiil kale iyo kormeeri xabsiga dhexe saldhigga booliiska iyo kan asluubta jubbaland xeer-ilaaliyaha guud ee dowlada jubbaland iyo saraakiil kaliya way bayo booqdeena xabse ayoo ka jiran maxaabiis shardugu oo lanhaysada dembiyo fudud iyo haano culus wayna halhalyo u waraysadeenna maxaabiista ka jarta xabsiga kormeerka kadib weyba warbaahinta la dawayay taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka jubbada hoose gaashaanla dhexe axmed warsame geele maanta waxay ahayd maalin ka mid a maalmaha shaqada howlmaalmeedka caadiga ah waxaan kormeer ku tagnay qeybaha kala duwan taliska booliiska qeybta iyo xabsiga dhexe iyo saldhigga degmada kismaayo oo aan kormeeraynay duruufaha ka jira shaqada iyo duruufaheeda dadka maxaabiista ah lagu soo xiro magaalada laga soo qabto qaybahooda kala duwan iyo duruufaha ay ku nool yihiin kuwa rumaanka ku jira iyo kuwa aan weli maxkamadda la horgeynin cusub qabasadooda cusub tahay kuwa xukuman kuwa xabsiyada ee socoto dacwadahoodu socdaan dhammaan intaba waa soo kormeernay qof walba iyo duruufta uu ku xidhan yahayna waan soo aragnay duruufta ay ku xidhan yihiin maxaabiistu waa iska roon tahay sababto ah waxa weeye waxay isugu jiraan qeybo kala duwan oo ah qeybihii faldembiyeedyada iso qeybta gacan ku-dhiglayaasha qeybta dembiyada waaweyn u xidhan sida kufsiga iyo dhaca iyo wax la mida iyo kuwo u xidhan dembiye yaryar intaba way leeyihiin laba qeybood ayay u qeybsamaan maadaama xabsiga dhexe uuna ahayn xabsi ku filan waxaa jira maxaabiis ku xidhan qeybta ku xidhan booliiska oo si sharciyana ugu xidhan maadaama oo maxkamaduhu ay iyagu usoo diraan oo ay keenaan mar haddii xabsigii dhexe aanu ku filayn culeyska jira waxa weeye waa goobaha ayuu ka jiraa oo ciriiri ah sababtoo ah kuma filla laakiin alxamdulilah hadda waxaa socda xabsi weyn oo standard ah ayaa socda magaalada kismaayo duleedkeeda ka socda waxaan rajaynaynaa insha allah inuu dhammaado lagana nafisi doono culayska ka jiray goobaha dadka eedeysanayaasha iyo dembiilayaasha lagu xidho marka arrintaasay daarnayd maanta kormeerkeenna kormeerka way ujeedshahay sidii lan ogaada lahaya shaqada iyo waxyo shalduwan ee amniga iyo xabsiyada aanaseyto iyo ka jiraan maxbuus lanhaysada dembiyi shalduwan